waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cu xariijin soomaali shirka wadatashiga ah ee uga socda madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah ee hadda mud maalintii saddexaad galay waxaan u arkaa in qodobo badan la isku haysto maadaama aan sideedii biladii ugu dambeysay aan wax badanoo kulamo aanay dhicin isbedelo badan wadankay ka dhaceen oo ay kamid yihiin wadanka abaaraha ka socda dagaalkii shabeellada hoose oo mataqaana aan lagu guuleysan qaraxyadii isku xigxigay ee al-shabaab sameeyeen arrintii khaliijka iyo mooshinadii dowladda laga keenay bishii lixaad marka waxaas oo dhan baa dhibaato ah dowladduna waxay u baahan tahay inay barnaamij cad oo siyaasadeed ee la timaado ay soomaaliya ku hogaamiso barnaamijkaasna ilaa hadda ma cadda mana qorna mana arkin waa garta marka aan kala qaadqaadno qodobadaas aad sheegtay mid waa dastuurka oo dabcan qodobada konton iyo afraad iyo konton iyo saddexaad baa laysku haystay mid waa arrinta ammaanka qodobadaas keebaa ugu muhiimsan baad isleedahay waad la socotaa markuu waddan leadership cusub yimaado sida caadiga ah wuxuu la yimaadaa siyaasadda arrimaha dibadda siyaasadda arrimaha gudaha amniga dhaqaalaha iyo tiimka ama mataqaana dadku u xulanayo madaxweyne farmaajo musharax siyaasadeed buu ahaa labada kun iyo toddobiyi tobankii bishii labaad sideedeedii markuu kursiga ku guulaystay intuu musharax ahaa khudbado badan uu jeediyey marka dastuurkan federaalka ah ee qabiyada ah qodobadani xasan sheekh maxamuud iyo maamul goboleedyada oo afar sano ka horreeye ah qaab bay wada dhaqmi jireen markaa su-aasha hadda aan isweydiinayna waxay tahay dadkeena soomaaliya kasoo noqodaa maxaa cusub ma farmaajaan ku qanacsaneen systemka federaalka ah ma madaxda maamul federaal madaxda maamulka federaalka ah ee maamul goboleedyada miyaa u arka inuu farmaajo culays siyaasadeed saaray oo u mataqaana leeyahay dowladaha dariska lama hadli kartiin muxuu ahaa mashaariic ma samaysan kartiin marka halka waxaasoo dhan waxaa noo qodobkaas ah dastuurka qabiyada ah xasan xasan sheekh maxamuud afar sanuu kala soo shaqeeyay maamul goboleedyada waana doorashadii lagu soo gaaray in lix goobood ee doorasho ka dhacdo marka hadda maxaa cusub weeye xasano marka hadda waxaa cusub madaxweyne farmaajo siyaasadda federaalka ah waxyaalo badan oo qarsoon baa jirta oo aanay shacabku ogeyn oo ay isku hayaan madaxda federaalka madaxda ka ah iyo dowladda federaalka ee cusub ee uu hogaamin maxaa cabdullaahi farmaajo marka waxaan ogaan doonaa markuu shirkaan dhammaado in lagu guuleysto ama in lagu kala tago maxaa kamid a marka waxyaalahaas aad leedahay dadku ma oga haddaad u shaacisid waxyaala dadku waxaa ka mid a madaxweyne farmaajo waxaad la socotaa xiriir weyn hadda wuxuu la sameynaya waddanka masar iyo waddanka turkiga ah labada wadan way kasoo horjeedaan mabda ahaan federaalka ninkii raba inuu ogaado heshiiska military ee dowladda soomaaliya ee la saxiixday turkiga wuxuu ku jiraa google waxaa ku qoran somali republic jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya ku qoran heshiiska heshiiska la seexatay masar dowladda soomaaliyana waxaa ku qoran jamhuuriyadda soomaaliya ama somali democrat republic marka markaad fiirisid madaxweynaha xilligu electionka ahaa gobolada ma booqan madaxweynuhu hadda oo toban bilood ku dhowdahay xilka wahay gobolada ma booqan marka waxa tuhumka la isku hayaa ama heer baarlama ha noqdo ama heer dad soomaali ka falaqo waxay leeyihiin farmaajo siyaasad barnaamijkii sida xasan sheekh uu la yimi lix qodob ilaa hadda farmaajo siyaasad qoran oo ka markhaati furi karta oo dhihi karo inta wax dukumanti lagama hayo marka madaxweyne weeye waa la doortay waa dastuur ee barnaamij siyaasadeed oo saxaafaddu arki karto aqoon-yahanadu arki karaan oo dhihi karaan qodobkan iyo qodobkan iyo qodobkan marka waxaad moodaa ilaa hadda wax aan muuqan ayuu raadinayaa caalim laakiin saa saa u sheegtay dabcan waa tuhun oo wax cad laguma hayo madaxweynaha iyo dowladdiisaba inaysan nidaamka federaalka ogolayn soo maaha may tuun kama hadlaayo waxaan ka hadlayaa madaxweyne kasta markuu xilka qabto wuxuu la yimaada tiam la taliya xagga arrimaha dibadda arrimaha siyaasadda arrimaha dhaqaala wuxuu la yimaada barnaamijka muxuu ka qabanayaa shaqala-aanta muxuu ka qabanaya madaxweynuhu af ida khudbadaha wuxuu ka jeediyey ciidanka uu dhisi doono la dagaalanka musuq maasuq ah iyo inuu mataqaanaa shaqala-aanta wixiina wax qoran ma aha ciidamadii muu dhisin dagaalka al-shabaab intuu hadda xilka yimid saddex jeer buu ku dhawaaqay mataqaana maamul goboleedii ma tegin kabinetkii mataqaana uu doortay la taliyaasha ama dadka arvisorska wax lagama yaqaano marka madaxweynihii wadamo badan buu socdaal ku tegay sacuudiga saddex jeer buu tegey imaaraadkuu tegey qatar buu tegey wadamada wuxuu tegey muxuu ahaa madaxweyne wuxuu yidhi waxaan la kulmayaa golaha baarlamaanka labada aqal baan waxaan kala hadlayaa dhibaatadii ka dhacday soobe dadka muslimiinta meesha lagu xasuuqay waxaasoo dhan xasan markaan fiirinay mucaarad iyo muxaafad ba annagoo u qiimeen waxaan madaxweyne farmaajo barnaamij siyaasadeed oo qoran ma hayno waa gartay dabcan gobolada qaar buu tegay qaarkood laga yaabay inu inuusan tegin laakiin dhanka kale dowlad goboleedyada laftigooda khilaafkan keenay khaliijka si cad buu dastuurka ugu qoran yahay waxaasu inay tahay waxyaalo dowladda federaalku inay leedahay arrimaha dibadda jinsiyadda canshuuraha lacagaha waxyaalahaasoo dhan marka miyaanan lahayn la dhihi karin maamul goboleedyada laftigoodu awood aysan lahayn bay rabaan inay isticmaalaan oo baawarkii dowladda federaalka ah ay soo galeen halkaa khilaafku inuusan ka dhalan karin hadda wejigii labaad ee dowladda federaalka ku jirnaa dowladda federaalka ee caalamku aqoonsaday ee laga saaray tembereerigii ama t n g dii laga bixiyey ee dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud aa kusoo shaqeeyey xasan sheekh maxamuud waad ogtay erboorka waxaa la furay boosaaso waxaa la sameeyey dekeda xamar baa la weyneeyey cusbitaalka ordogan baa la sameeyey dekeda kismaayaa la weyneeyey mashaariic badanaa jirto iskuulla hadda laga dhisaya meesha layaado muxuu aha kismaayo manhajka siyaasadeeda laga had waxa weeye adduunyada hadda aan joogno leadershipka waad la socotaa haddii maanta prime minister waddanka adiga wareysada australia hadduu yimaado saxaafadda iyo shacabku waxay fiirinayaan qofka xilligan mandatetka qaranka haysta isagaa taliyihii ciidanka ah isagaa madaxweynihii ah waxaan ilaa hadda sideed bilood barnaamij siyaasadeed oo madaxweyneha u qoran ma jiro marka taas waxaan ka hadlaynaa qodobadan dastuuriga kumeelgaarka ah ee fifty one markay akhristid iyo fifty two wuxuu leeyahay sanadkii waa inay wada kulmaan madaxda maamul goboleedyada dowladda dhexe hadda maamul goboleedyada madaxweyne waxa waa maxamed cabdullaahi farmaajo dowladda soomaaliya waxa weye mandatka maanta cisbitaal ku yaalla boosaas ama kaxamar ku yaalla waa in wasaaradda caafimaadka ee federaalka maamulaysa wasaaradda lacagta federaalka maamulaysa wasaaradda amniga federaalka maamulaysa doorka annagoo aan ka hadlayn waxa weeye mucaarad siyaasadeed oo hadda diidan federaalka ma hayno waddanka federaalka waa system jiro weye ee barnaamijka isagii xukuumaddiisa ee waddankan ku dhaqayaan ee maxamed cabdullahi farmaajo uu ku dhaqayo xagga mideynta ciidamadan ka hadlan shirkii london heshiis baa lasoo ahaa in octoobar lagu noqdo london shirkii ahaa may octoobar in lagu noqdo oo guddi farsamo ah oo dibhabeynta dowladda ingiriiska bajetka bixinaysay meeshu ku dambeeya ma naqaano wuxuu la jiray in mataqaana dhaqaalaha waddanka canshuuraha dekadaha percentage laga siiya dowladda dhexe waxaa kaloo la qorsheynaya bajetka adduunka soomaaliya ku caawiyo in waxyaalaha mataqaana wadooyinka oo kale cisbitaalada kale iskuulladoo kale marka hadda waxaad moodaa siyaasad ahaan in madaxweynaha sharafta maxaa cabdullaahi farmaajo inuu siyaasad ahaan aanay siyaasadiisu caddayn isaga leadershipkiisa afarta sano musharaxnimada uu kusoo tartamay inaanay caddayn qaabka uu soomaaliya u hogaaminayo taasaan ka hadlay aniga waa gartay dabcan waxyaalaha ugu waaweyn oo aada looga doodo waxaa ka mid a dastuurka oo weli qabya aan dhammaystirnayn maxkamad sare weli ma jirto marka ciladu dabcan ma aha madaxweynahoo weli hadda hal sana aysan u dhammaan maan la dhihi karin waa dastuurka oo aan dhammaystirnayn iyo nidaamka dowladeeda soomaaliya aan guud ahaanba deganayn waxa weeye maamul goboleedyada puntland waxay leedahay barlamaan barlamaan ah dowlad goboleed galmudug baa le hirshabeellaa le hadda example oo kale heshiisyada la dagaalanka argagixisada argagixisada puntland way ka jirtaa dagaal bay ku haysaa boosaasaa la qarxiyaa galmudug bay ka jirtaa hiiraan bay ka jirtaa jubbaland bay ka jirtaa baydha bay ka jirtaa siduu sharcigu qaba waxa weeye marka la doonayo guddi loo saaray ahayd in mataqaanaa xeerka la ansixiyo intaan xeerka la ansixin in maamul goboleedyada baarlamanadooda laga soo dhaadhiciyo qodobadan baan u soo dejinay qodobkaana waa qodob qabanaya ninka argixisada jooga garowe iyo ninka argixisada jooga muqdisho ninka jooga kismaayo ninka baydhabo jooga qodobkan baa qabanaya hadduu lacag argixisaa sameeyo hadduu qof dilo hadduu koox galo systemkan haysana waa federaal waddanka waxaa la doonaya in intelligencyga federaal noqoto booliisku federaal noqdo waxbarashadu federaal noqoto caafimaadku federaal noqoto marka dastuurkan qabiyada ah afar sano afar sano horuu jiray wax marna idaacadaha kamaad maqlin dastuurkaa la bedelay waan maqli jirnay puntland ku doodaysa dhowr jeer dastuurkaa la bedelay dastuurkan meel ay dowladda puntland kula doonaysa madaxweyne xasan sheekh siyaasadda arrimaha dibaddan kugu haysanaa ama maxaad kan u siisay waxa hadda cusub ee la isku haystaa siyaasadda arrimaha dibaddana maaha oo madaxweyne isagaa safiirka magacaaba isagaa shirarka caalami ka qayb gala waxa la isku haysta waxa weye qaabkee kuula shaqaynaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo arrintan khaliijku laakiin dabcan kuma soo aadin xilliga xasan sheekh intii hadda farmaajo uu hayay dhacda marka timeka kusoo aadiyey soo lama dhihi karo arrinta khaliijku waxa waaba arrin aada u fududba waxaad arki kartaaba hadda dhaqdhaqaaqa ay ka wadaan imaaraadka oo kale ee dowladda soomaaliya ciidamo ay tababareen bay ugu deeqeen madaxweynuhu laba jeer saddex jeer sacuudi u tegey imaaraadka u tegey arrinta arrinta khaliijka khaliijka haddaanu iman lahayn haddii kaleba dhibaatada waxay ka taagan tahay cabinetka chief of staffka madaxweynaha iyo tiimka madaxweynuhu iyo maamul goboleedyada dadka ah iyo xildhibaanada iyo taliyaasha ciidamada waxaasoo dhan waa in ay wada shaqayn tiam wada shaqa hadda hadda shirkii ahaa dib u eegidda dastuurka wuxuu ku fashilmay aqalka sare guddi buu magacaabay aqalka dug aqalka hoose guddi buu magacaabay maamul goboleeda guddi bay magacaabeen shir qaran baa la isugu iman lahaa dibisa xiga ajendaha la isugu imanayo waa in laga sii shahadlaa marka wax ajenda a ma jirinba dowladda wasaaradii dastuurka ahayd iyo madaxtooyada wax soo qortay waxayna ku yidhahdeen dee wax makona waxaanu kamaan tashan waxa qodobadan dibu sax maxaa xageen saxaynaa qodobada la saxa waa kale isku raacna qodobada qaranimada soomaaliya waa qodob lama saxayo noloshada soomaaliya lama saxayo qodobada la saxaya waxa weeye khayraadka awood qaybsiga oo ah haddii agaasimo guud la magacaabayo oo mataqaana ah wasaaradda arrimaha gudaha oo uu ka yimi jubbaland waa in agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadan hiiraan la siiya iyadoo mar kastan la xiriirayo xeerka four point five marka sagaalkan bilood waa wakti marka hadda haddaanu madaxweyne farmaajo aanu siyaasadda arrimaha gudaha iyo siyaasadda amniga iyo siyaasadda la dagaalka argagixisada haddaanu madaxweynuhu aanu faysgareen isagaa maandeedka waddanka haysta isagaana waddanka xukuma way adkaanaysaa in dadka kale waxay yidhaahdaan ay noqdaan wax sharciya madaxweynuhu wuxuu yidhaha wax sharciya noqonaysaa isagaa maandeedka haysta waa garta tan u dambaysa maxamed caalin oo dabcan shirkan aad baa looga dhur sugaya dad badan baa maaragtay aada u sugaya waxayna sugayaan in madaxdu ama kuwa maamul goboleedhaada iyo kuwa federaalku ay heshiiyaan si dalku u helo xasilooni ammaan iyo mid siyaasadeed adigu laakiin xoogaa rajo xumaad ka muujinaysaa baan isiri dalkani dalkani meel fiican buu marayaa dalkani hogaamiye kooxood buu kasoo gudbay wuxuu kasoo gudbay uradii muu kasoo gudbay wadanku hadda meel fiican buu taagan yahay doorasho koowaad baa dhacday laba iyo tobankii doorasho fiican baa dhacday toddoba iyo tobankii insha allah doorasho tan ka ka dad badan kana fiican baa dhici doonta laba iyo labaatanka midnimada anigu anigu leadershipka ayaan qiimeynaya because siyaasadda caalamka waxa weeye qofka mandateka qaranka haysta waxa weye qofka marka ama prime minister ah ama madaxweyne ah isagay isagay go-aanka iska leh dadku qaabka kula shaqayn lahaa maamul goboleedyada qaab kula shaqayn lahaa golaha baarlamaanka qaab kula shaqayn lahaa golaha sare qaab kula kula shaqayn lahaa beesha caalamka hadduu madaxweynuhu la yimaado siyaasad cad oo ah anigu maamul goboleedyadu qaabka uu dastuurku qaban noocaan noocaan igala shaqaynaya because isagu digreeto kasta isagaa siixaya qofka ugu dambeeya siixaya waa isaga haddii taliya ciidan la magacaamayo haddii mashruuc loo ogolaanayo puntland ama galmudug isagaa siixaya madaxweynaha markaa waxaan culeyska u saarayaa waraysigaaga dadka dhegeystana u sharaxaya haddaanu madaxweyne farmaajo la iman barnaamij siyaasadeedoo cad waddankan afar sano oo khasaarsi noqonaysa
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dcom au xariijin soomaali